Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararkeedan kugu hayna waxaa kamid ah madaxweynaha dalka oo sheegay in laba kun iyo shan boqol oo kalkaaliyaal ah laga howlgelinayo dalka sacuudi carabiya ganacsatada soomaaliyeed oo baaq loo diray iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey muhiimada ay leedahay ku biiritaanka soomaaliya ee ganacsatada amaba suuqa bariga afrika iyo sidoo kale deencafinta dowladda soomaaliya subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar kamida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo arbaco ah tobanka bisha koowaad labada kun iyo labaatan iyo afar qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhowaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa shaaciyey in heshiis ay dowladda kenya la gashay boqortooyada sacuudi carabiya kadib dalkaasi amaba halkaasi ay ka shaqeyn doonaan oo shaqooyin ay ka heli doonaan ugu yaraan laba kun iyo shan boqol oo ah kalkaaliyaal wadanka u dhashay waxaa dadka takhasusaad waa dadkani takhasusaad kale ay ku booriyey in ay fursadan ka faa-iideystaan oo ay codsiyadooda soo gudbiyaan william ruuto ayaa xilli uu ku sugnaa ismaamulka singiishu wuxuu sheegay in uu sii wadi doono dadaalada uu ku bixinayo sidii kenyaanka ay shaqooyin wanaagsan uga heli lahaayeen dalalka kale ee caalamka mukisoma kwa gazeti ya leo ile inaitwa mygov tuko na nafasi elfu mbili na mia tano ya wale wauguzi wetu nurses ambayo tumepata ajira yao kule Saudia, kwa sababu mbeleni walikuwa wanatuma tu watu ambao wanafanya domestic jobs. Mimi nimeenda huko, nimenegotiate, nimenegotiate na Wajerumani, nimenegotiate na Saudi, nimenegotiate na UAE, nimenegotiate na watu wa Canada, nimenegotiate na watu wa Marekani ili tupate ajira nafasi nusu milioni ya Wakenya waende walipwe dola, watuletee pesa hapa nyumbani, wawe na ajira na tuweze kusonga mbele. Katika gazeti ya leo imetangazwa, nyinyi muapply. Yule ambaye ako na kosi ya nursing mwangalie kwa gazeti leo muapply. Tuko na nafasi ya kwanza elfu mbili na, na, na mia tano ya watu wakwenda Saudi Arabia, actually 3500 ya watu kwenda Saudi Arabia, na sasa hiyo ni awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya kumi na mia moja iko mbele, kwa sababu we want to make sure that we deal with the problem of unemployment in Kenya and we must have a plan. Hakuna miujiza itafanyika, hakuna ukora itafanyika, tutahakikisha kwamba Kenya inaenda mbele.
waxa uu dhanka kalena sheegay in magaalada Eldoret ee dowlad deegaanka Singisho laga dhisi doono labaatan kun oo ah guryaha tay ahaan wanaagsan ee ay dadweynaha ku degi karaan qiimo ay awoodaan si meesha looga saaro xaafadaha isku raranta ah Hii program tunaanzisha hapa na mpango yangu ni kujenga nyumba elfu ishirini hapa Eldoret. Mimi nitahitaji vijana karibu elfu hamsini wa kufanya hiyo kazi. Hii kidiwa yote hii ekari hamsini tutaiweka chini, tujenge nyumba ya gorofa gorofa kumi kila mahali hapa Eldoret hapa kwa railway, si hapa iko railway hii railway city, tunaweka nyumba hapo elfu kumi tayari tumetangaza kandarasi ya kuanza kujenga hizo manyumba pale Pioneer. Mimi naenda huko saa hizi, tunaenda kuanzisha nyumba zingine elfu moja na mia tano pale Pioneer. Nimeambia hawa viongozi hapa Shauri tupange kule Ziwa tupange, Ainapkoi tupange, Tarbo tupange, ndio tubadilishe Kenya hawa vijana wapate ajira na watu waache kukaa kwa slum, wakuje waishi kama wananchi wengine. Na mimi nataka mnisikize vizuri hapa kwa hizi manyumba. Kwa mara ya kwanza, mama mboga, bodaboda na wale watu wa chini, mtapata nafasi ya kununua nyumba hapa, kwa sababu nyumba itakuwa shilingi elfu tatu ama elfu nne kila mwezi, na unalipa alafu nyumba inakuwa yako badala ya wewe kulipa rent elfu tatu ama elfu nne wewe sasa utakuwa unalipa na hiyo nyumba itakuwa yako. Kwani nani alisema ya kwamba mama mboga hawezi kuwa na nyumba?
dhanka kale madaxweynaha william ruuto ayaa gaashaanka u daruuray soo jeedin ahayd in uu laaluush siiyo garsoorayaasha si aynan uga soo horjeesan qorshayaasha horumarineed ee maamulkiisa isagoo carabka ku adkeeyey in aanu laaluush bixin doonin Sasa mimi nataka niwaambie nyinyi ambao Mungu kotini mnataka kusimamisha hii kazi, please tafadhali kuweni na utu, kuweni na ubinadamu. Nyinyi mko na kazi, watoto wenu wako na kazi. Hawa watoto wa mama mboga na mahasla hawana kazi, na mimi ni wakili wao, na mimi siwezi kuongana kotini. Badala ya kuongana kotini, tutamaliza ufisadi kotini. Nyinyi mnanielewa? Ati kuna watu wengine wananiambia ati kwa sababu ile serikali ilipita ati walikuwa na budget ya kuongana kotini, ati mimi niende nitengeneze budget ya kuongana kotini. Mnataka ati pesa yenu itumike ati kuongana kotini? Ah, hiyo we- kazi haiwezi bwana, haiwezekani. Hakuna budget itatengenezwa ya kuhonga mtu yoyote kotini. Badala ya kuungana kotini, sisi tutamaliza ufisadi kotini. Mahakama ni wafanyikazi wa wananchi wa taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? na kwa sababu wako na madharau, kwa sababu wanasema wao wako na pesa ati ya kununua wakili, ati wako na pesa ya kuhongana kotini. Mimi nataka niwaambie hawa, kama hawa hawana, nyinyi mko na pesa ya kununua wakili, mko na pesa ya kuhongana kotini. Sasa wasikie, mimi nimepatiwa nafasi na hawa wananchi wa Kenya, mimi ndio wakili wao na nitasimama na wao mpaka kila mtoto wa mama mboga wa hasla apate ajira.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
maxamuud cabdikariin gabayre gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ayaa ganacsatada soomaaliyeed wuxuu ku booriyey inay u diyaargaroobaan kubiiritaanka suuqa ganacsiga ee bariga afrika ee soomaaliya ay dhowaan ka mid noqotay maxamuud cabdikariin gabayre gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ayaa ka hadlay sidoo kale faa-iidooyinka suuqan uu u leeyahay horumarka ganacsiga soomaaliya iyo muhiimadda dayn cafinta kobaca dhaqaalaha soomaaliya ay u leedahay iyo sidoo kale qaabka loogu baahan yahay in ay ula falgalaan ganacsatada soomaaliyeed barnaamijka oo deyn cafinta faa'iidooyinka uu leeyahay programkana loo sameeyey iyo barnaamijkaasi markuu kasoo bilaabo 2012kii ilaa hadda oo lagu guulaysto oo lagu dhawaaqay faa'iidooyin badanaa ku dhex jiray oo dalka iyo dadka wax u taraya sababtoo qofku markuu higsi leeyahay wax badan oo ilaalina waxaad arkaysaa shuruuc badan oo aan dalkan aan la marsiin lahayn a waxaa loo marsiiyo keliya waxbaa lagu taagan iyo barnaamijkaasaan ku qasbannahay iyo inaan ka gudubno darteeda wax walba waxaa looga indha qabsanaya ama baarlamaanka loo marsiinaya ama loo dadejinayay war waxaasaan lagu taagan aan soconno saasaa marka wax badan inagu qabsoomeen annaga laftigeena ganacsatada dhinaca dakhliga waxaa sanad walba kor u qaadida ah ka socota sida hadda halkan ka arkayseen kor u qaadistaas markasta wasaaradda maaliyadda ay bedesho oo ganacsatada inta qeylas uma adkaysan karna ay dhahaan waxaa la yidhahdaa war barnaamijkaasaan u soconnaa meeshaasaan u soconnaa higsigaas ee indhaha ka qabsadaan lala lahaa markaasaan mararka qaarkood aan iscelinayno marka qofka haddii aan loo haynin wax lagu geedigeliyo ma aad uma socon karo marka barnaamijkaas faa'iidooyin badan aan ka helay mararka qaarkood 2017 waxaan xasuustaa mar walba taarget aan lahayn oo san walba la gaaraya wasaaradda maaliyadda ay nala wadaagaysay waxaan malaynaha habeenkii iyo laba maalmo camal ay ka dhineeda afar milyan camal aa ka dhinaatay lacagtii dakhligii laga rabay in la gaaro oo sanadkaas isla habeenkii aan loo yeeray si aan loo xaliyay adiga barnaamijkii si aan sanadkaasi aan uga gudubno taargetkeenaas uusan uga dhac qofka markuu markuu xigsanayo wax badan oo ilaalina aakhirka waxaan kusoo gaarnay marka in deyntii dalkoo dhan lafiyo annagina aan usoo jeesano marka inaan maalgelin helno markaan iyo lacag cusub in la helo oo dalkan wax lagu qaban karo annagana ay nagu soo dhabo doonto insha allah ayadoo marka dhinacaas faa'iido laga helay ah haddana waxaan ku darmayba inaan suuqii dhaqaalaha bariga afrika haddana aan ku biirino waa laba faa'iido oo soo socda mar haddii deyntii lagaa cafiyo oo aad rabtay dalkaaga in la maalgasho qofka ku maalgashanaya iyo annaga laftigeena markaan wax maalgelinayno aan iskaashanayno qofka wuxuu ka fikiraa maxaa ka faa'iiday maxay market haystaan xaggee loo socdaa marka markaad isku hesho adoo lagu maalgashanayo oo ajnabi u yeeranayo adinkana aan iskaashanayno iyo marketkaa saddex boqol iyo dhowrka milyan oo qof ah waa wax is iib geynaya mararka qaarkood marka qofkii waa- waa soo dhiiranaya mararka qaarkood markaad tiraahdo war suuqaasaan ku hayaa jaaniskaasaan ka jira waa imaanaysaa midda kale laga dhawaajiyo kaloo ahayd inaan ganacsigeena qaabka aan u shaqaynayna aan bedelnana waa wax meesha ku jira sababtoo ah qofka marka uu rabo inuu kula falgalo ama uu rabo inuu wax kula maalgashto wax badan oo hadda annaga aan ku dhaqmin aan weydiin doonaa ay kamid tahay qaab xisaabeedkeena external auditorada nala sameeya shirkadaada si u dhisan tahay maxaan ku dhahdaa cashuur bixintaada wax badan oo annaga hadda aanan aanan record garaynin ah waxay noqonaysaa inaan ka fi isdiyaarino inaan la falgalno ajnabi dibadda ka imaana iyo inaan annaga isla falgalno annaga laftigeena markaan rabno inaad isla falgashid ee kambani inaad ku darsanto aragtid kambaniga laftigiisa qaab xisaabaadkiisa iyo qaab dhismeedkiisa isoo u shaqeeya iyo profit and losskiisa waa iska fiirina adiga markaad iska fiiriso ku anfaca kabacdi aad ku biiri kartaa marka wax badana annaga laftigeena ay noqon doontaa inaan ishagaajino oon isdhisno insha allah haddii inaad ganacsato marka waxaan rabaa waa cusubaa baliyey waa cusubaa loo baliyey bankinkeenna iyo ganacsateena inaan iswadaakaashano istiidentiyadayna aan inta badan garanayno wax badan ay ay ka tari doonaan marka aan hor u soconayno marka taas markaan kusoo koobo faa'iidada ay leedahay diin cafinta iyo suuqaas aan ku biirnay ase jambar ahaana waaba sii bilownayba annaga in aan hore markii dowladdu ay ku biirtay annaga ma u dhexin ba labaatan bil gudahood aan kula biirnay shirki ugu hadda ugu dambeeyey oo lagu lagu qabtay caruushana waa ka qayb galnay oo mimbarnimadiina waa iska dhiibnay mimbar fuulana waa noqonay markiiba waana shirkina waa ka qayb galnay waana hadda horena ku jiraan marka waxaan u idanaynaynay ganacsato badan oo soomaaliyada ah dhulkaas nooga daadsan oo maxaan ku dhax xuriyadaas qayb ka noqon doona annaguna ay noo noqon doontaa albaaba noo furmay marka si badan aan ugu sheekayn doona waqti badan inaan ku dhumiyo ma rabo laakiin sida hadda laga dhawaajiyey waxaan samayn doonaa kulamo badan oo aqoon isweydaarsi ah iyo maxaan ku dhaha weliba guddiga dhaqaalaha qaranka iyo jamhuurka marsiga ganacsatada karadeena inaan si badan isula falgalno oo aan dalkan aan jihaynaan rajaynayna insha allah haddii laa yidhaahdo waxaan kaloo rabnaa in ganacsatada soomaaliyeed meel kasta ay joogto aan isku tashano isla kaashano gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlada federaalk soomaaliya ayuu codkaas u ahaa maxamuud cabdikariin gabayre ugu dambeyntiina ciidamada milatariga ee mareykanka oo kaashanaya dhigooda ingiriiska ayaa sheegay inay soo rideen toban iyo sideed ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay adeegsanayeen kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen diyaaradahan iyo gantaalo ayaa lagu weeraray koonfurta badda cas mareykanka ayaa intaasi ku daray in sidoo kale lasoo riday laba ka mid ah gantaalada lagu bartilmaameedsado maraakiibta weerarkan ayaa ahaa midkii labaatan iyo lixaad ee xuutiyiinta isbuucii waa isbuucii toddobaadka ay ku qaadeen marinada shirkadaha maraakiibta ee caalamiga ah kooxdan ayaa dhankeeda wacad ku martay inay weeraradan sii wadi doonto ilaa iyo inta israa'iil ay kasoo afjirayso duulaanka militari ee khaza ay ka wado